amarada xeerka qoyska ama waalidnimada lix waa inaadan u tegin qofka la ammaan geliyey ama lala xiriirin sinaba haddii wada xiriirku aanu ahayn ee inaad u marto garyaqaan ama b inaad tagto talabixin dhexdhexaadin iyo ama dibaheshiisiin la aqoonsan yahay oo maxkamaddu ansixisay ama c sida ay amartay maxkamaddanu ama maxkamad kaleeto wixii la xiriira ilmaha ama d sida la oggolaaday qoraalka u dhaxeeya adiga iyo waalid ama waalidiinta wixii ku saabsan ilmaha ama e sida lagu oggolaaday qoraalka u dhaxeeya adiga iyo waalidka ama waalidiinta iyo qofka ay saaran tahay mas-uuliyadda waalid ama waalidiin wixii ku saabsan la xidhiiridda waalidiinta tusaale ahaan waxaa waajib kugu ah inaadan u tegin ama la xidhiirin qofka la ammaan geliyey shakhsi ahaan ama habka elektroniga ah tusaale ahaan telefoon farriin qoran emailis ama facebook ama hab kale oo ah warbaahinta bulshada ama si kasta oo kale sida weydiisyada qof kale inuu kula xidhiidro iyaga haddii qofka la ammaan geliyo kula soo xidhiidro aadna ka jawaabto iyada oo aan ku xirnayn inta jeer ee qofkaasu ku wacay ama sababta uu sidaas u samaynayo waxaad jebinaysaa amarkan waxaana lagu horgeyn karaa maxkamadda haddii aad haysato amarka maxkamadda qoyska ama amar kale oo kasta oo la xidhiira daryeelka ilmaha waxaad la xidhiiraysaa garyaqaankaaga haddii aad wax shaki ah ka qabto waxaad awoodi kartaa in waxa aadan awoodi karin biida arrimaha sharciga qoyska la aqoonsan yahay macnaheedu waxa weeye waa la aqoonsan yahay sida ku xusan sharciga xeerka qoyska ee kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo shan iida tusaale ahaan haddii adiga iyo qofka la ammaan geliyey aad carruur dhasheen laakiin qofka kale leeyahay mas-uuliyadda waalidnimada ilmihiinna waa inaad markaa heshaan oggolaanshahooda oo qoran wixii la xidhiira ilmaha qofka kale wuxuu noqon karaa wakiilka wasiirka adeegga bulshada iyo qoyska mas-uul sharciyeed oo lagu magacaabay amarka maxkamadda ama waalidka korsanaya